maadaama ay tahay meesha layska soo galay dagaalkii ahliga ahaa ee ka socday soomaaliya baryahan dambe xagga diinta islaamka ayaa dadku waxay aada ugu indhataagayeen ama ugu dhegraaricinayeen waxa ay ka odhan doonaan culimmada soomaaliyeed ee reer boston arrimahan sii cakirmaya ee ay sida aadka mas-uuliyaddeeda u leeyihiin dadkii lagu tuhmayey inay yihiin dadka u taagan dacwada diinta islaamka waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekha magaalada boston sheekh yuusuf sheekh yuusufna waxa uu shirka ka yidhi hadallada soo socda salaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin wabacd ilahi subxaana watacaala waxa wanaagsan hana waafajiyo dhibaataan ilahi subxana wataala naga hayo kulankeenana kulan barakaysannaha ka dhigo hadalkayga insha allah waan soo koobaya haddii ilah yidhaahdo waxaan filayaa soomaalida qolo walba marba eedeysnayd qabaa'ilkuna marba eedeysnaayeen qabqablayaashana marba eedeysnaayeen hadda wadaadadii baa eedeysan marka wadaadadu hadda waa inay ayaguna eesaxan saas baa u tahay badana soomaalidu wadaadka markuu gabar u kuma hirinaya iyo markii jirta iyo loo yeeri jiray xafisha badana uguma yeeraan markii siyaasad iyo waxyaaba dhaca iyo dowladda iyo laga hadlayo laakiin waxaad moodaa hadda waxaaba leeyahay yaaba ayaga siyaasadda uga horeeya dilkiina waa ku darsateen markay horta arrintaas intaas waa ka kaftan ikhwaani qofku wuxuu raba wuu sheegan karaa magacuu rabana waa xoog dili karaa magacuu rabana waxaa ku hadlayn karaa magacuu rabana waxaa ku wanaajin karaa sababta waxaa ah qofkaas intuu ka turjumaya waxa uu sheeganayo dadka waxa maanta dhacay laba qaybood baa loo dhowr qaybood baa loo qaybsamay laakiin labaa ugu muhiimsan dadka jira dad tabriiriya ama shaabad ku dhegsada oo maslaxadoodii ka dhigta oo inta dadka laaya magac diineed ku laaya dad muslim ah marka ayagu shaabad ku dhegsada oo yidhaahdo waa saxsannahay annagaana xaqa ku taagan wixii naga soo harana baadida ku taagan yihin oo cad oo loo jeedo oo culimmadii warkadaaya warkadaaya ay leeyihiin banaysta qolaba qoladaas qolo kale ayaguna waxaa jirta ka faa'iidaysto oo ah wadaad soomaal ninka waxaa sameeyahaa ayaga dhanba isku dar na raaci tax labadaba pretext bay isticmaalayaan labadaba waxay isticmaalayaan qolana ficilkoodiiba tabriirinaya waxay rabaan waxaani sharci u noqdo insha allah arrintan ayada ah ma sharcigaa ma sharcasaam ka qabtaa khaasatan dilka iyo maanta soomaaliya ka socda ama labaatankii sano oo lasoo dhaafay ka socday way ka hadleen habeen iyo maalin bay ka hadleen waxaanu dhicin bay ka hadleen dub baa laga qoray bal nebi maxamed baa ka hadlay sal alay wasalam bal qur-aankaa ka hadlay ma maqashay nebi sal alay wasalam marka usaama wiilka ninka uu dilaafka u qaaday iswax haysanaya weliba ninkaas usaa nin rag badan laayay oogaya haddaan ku dheerana hala iga raali ahdo xoogaa waxaan rabaa inaan tawdiixiyo oo dadku aysan diinta iyo isku qaldin waxyaabaha ashkaasta ay sameeyaan usaamaha nin badan oo ka laayay ninkan ka hadlayo usaamaha hadda ma ahana waa usaama ibn zayd wey kalamaad usaama nooga sheekeynaya dadba usaama usaama u joogaa usaama ibn zayd nebigaa korsaday sal alay wasalam inuu nebi korsado aada u wanaagsan waa lixid iyo toban sana soo jira hogaamiye laga dhigay nebigaa u diray qolo dagaal kala dhexeeyey oo kusoo duuli jirtay magaalada madiine mar walba ayuu maqlay rasuulka sal alay slam inay col kusoo yihiinoo ay kusoo socdaan markaasuu ku ordiyay rag markay ka hortageen oo la isdagaala dagaalamay oo qoladii jabtay yaa ninkaanu baxsaday markuu rag badan laayay rag badan oo saxaabo intuu laayay baxsaday markuu sii cararaya isaga iyo nin ansaari eryaday markay ka daba tageen ayuu wuxuu laa ilaha illa allah ansaarigii marka seeftuu kala noqday wuu ceshtiisay iska noqday usaamana raggii uu dilay oo saaxiibadiis abaaxiilka hayaa uu ku qaaday marka sal alay wasalam usaama nebigu imid asoo shakisan markaasuu yaa rasuulka ilahi uu saasaa dhacday laa ilaha illa allah markuu yidhi baa dishay markaasuu wuxuu yidhi haa markaasuu wuxuu yidhi laa ilaha illa allah xaggeed ka galaysa hama markaasuu yidhi rasuulka ilahi ninku ka jeeday ka gaashaama wuu iskaga gaashaamayay oo seefta uga baqay markaasuu yidhi nabi sal alay waslam hallaa shaqaqta can qalbihi qalbigiisa miyaa dilaacisay yani qalbigiisa maxaa u dilaacin weydo u ogaan weyday markay saasoo kale aayaad iyo axaadiid aa kusoo aroortay qolo waxaa jirta saasoo kale markuu khaalida dagaalamahaya dheheen saba'na saba'na waan islaanay waan islaanay bay ka wadeenoo carabta islaamnimada nebi nebi maxamed iyo dadkiisa saxaabadiisa muslim ma aqoonin bilcay u yaqaanin yaqaanaa taabiciin dadkii bidcada ahaa markaasa waxay dhaheen way garan waayeen inay waa islaamdaan waxay dhaheen waa bidcoone waa bidcoone qaarna waxay sheegeen garan waayey qaar markaasuu nabi sal lay slam wuxuu dhihi jiray ilaahay waxaan beri ka ahay khaalid uu xusaniyey anuu shaqo kuma lihi dan nabi maxamed baa asxaabtiisii qalab ay galeen beri ka noqday oo yidhi anugu shaqo kuma lihi ilaahayow ha iga baryeel maanan amrin manan ogin kumana talinin bal ma ogoli taa darteed waxa waddankeena ka dhacayo oo ururo la isku dilaayo ha noqoto ama qeybkeed ha noqotee diin islaamku beri bay ka tahay sameeyana waa ku keligiis qiyaamana qof muslima intuu dilay oo ilaahi subxaana watacaala hor tago asagaa yaqaana wuxuu ku jawaabayo asagaa yaqaana wuxuu ku jawaabaa qof muslima qofkii dila qabaa'ilka isu dilay ha noqoto kuwa diinaha isu leenaaya ha noqoto laba siyaasad isku qabatay ha noqoto qofkii qof muslim adila oo laa ilaha illa allahu dhahaya oo xaq aanan ku dilin xaqa la sheegayana waa dhowr qaybood ma badnaba waa wax yar baa qofka dhiiggiisa lagu daadin karaa waxa daadin karana waa dowlad muslima urur iyo xisbi iyo qolo mataqaanaa iyo calan xiratay iyo ma daadin karaan lama ogola laa yaxiqu lahum alxukmu fi dimaa dhiigina ma kala xukumi karaan dadna ma kala xukumi karaan xaqna uma lahan sharcina uma lahan salaam salcad marka ninkii dadku qofkii raba asagoo diin la collaysan oo shareeco islaam la collaysan oo kitaab ilaahay dadka lagu xukumo la collaysan oo xijaab la collaysan oo salaad la collaysan oo qur-aan la collaysan hadduu dadkaas qaladka ay gelayaan ku xambaaro hadda diintu la dagaalsan yahay meel kale ujeedo kale u leeyahay arrintaas iyada ah marka in mujtamaca soomaaliga uu saas u fahmo culumaan leenahay waa taqaanaan culumaan leenahay culamo waaweyn ba wadda ku leeyahay culamadana waxaa kamid sheekh shariif cabdinuur baa kamid ah oo ninka maanta ugu da'weyn ah waddanka uguna cilmiga badan waxaa ka mid ah sheekh cumar faaruuq oo taqaanaan mufasirka ah baa ka mid ah waxaa ka mid ah sheekh maxamed cabdimal baa ka mid ah waxaa ka mid ah culamo badan oo mataqaanayay meelo kala duwan joogta sheekh cabdiqaadir ul faalax baa ka mid ah cabdirir baa ka mid ah sheekh mustafa ka mid ah waa taqaanaa kulligood hal mawqif bay ka wada taagta muslimiinta dhiigooda la daadinayo inay xaaraam tahay laguna marmarsiiso soon karin taas waa mid an labaad oo muhiima waxay tahay waa mas'alo yar aan rabay in aan ka ilaahdo dadka muslimiinta dhiigoodu waa isku mid ma kala sarreeyo nabi alaa markuu sheekeyna wuxuu yidhi almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum goodu waa isku mid kan halkan lagu dilo kan carab ku dhex dhinta iyo kan muslim waddan kale ku dhinta iyo kan keenna ku dhinta tatakaafa'u dimaa'uhum wahum yadun calaa man siwaahum nabi sal saas yidhi dhiigoodu waa isu qalmaayo waa isku mid qof qofka wanaagsan ama ka dhiig sarreeya ma jiro taas waxaan ula jeedaa laa shaka arrinta dhacday oo u dambaysay ahay armaxamo badan oo mujtamaci wada kicisay oo dhibaato weyn ee ka timid bal la dhihi karo qofka geystay ama qolada geysatay mana naqaano waa sida uu sheegay macalinka uu sheegay macaa faarax qof warfa ahaahay afraalaal warfa baa sheegay maanta qof la dhihi karo qofkaas waayo oo la hubo ma jirto laakiin qofkuu noqdaba ha geysta ee waxaa geystay qof mustaqbalka dadka muslimiinta ah oo soomaalida ah khaasatan ardada iyo nashcada dadka soo kacaaya ah qof cilla ah waxay ula culaday asagii rabbigiis laga keena waa dhici kartaa inay kuwa gudaha jooga yihiin waa dhici kartaa wax walbaa suuragal ilahay baa og taas marka waxaan ula jeedaa dhiigga maalinta meeshaa ku daatay horay u daatay oo sagaashameeyadii iyo sideetameeyadii soo bilowday oo magac dowladeed lagu daadiyey iyo kuwa magac urureed lagu daadiyey qabiilooyin kuwa hadda maanta isdilaayo lagu daadiyey dhiigooda waa isku mid meeshay doonaan ha noqdaan waa isku mid waa inaan isku si uga wada naqanno waa inaan u wada ducayno waa inaan ka wada xumaanno waxaadna ogaataan waxyaabaha cajiibka ah runtii markaad waxaad aada uga naxaysaa mujtamaca soomaaliga ah waa mujtamac musiiba ku dhacday ilaahi subxana wataala naga qaado ee musiibaa nagu dhacday musiibadu maxay tahay ummad waxaan ahayn si kastaba aan ahaano dowladduba ha nagu xumaato dowlad leh oo ceebtoodu asturan tahay dowladaha marka dadku madaha dowladaha leh ceeb baa ku asturan ceeb baa ku asturan odayaashii talin lahaa baa dhex jooga carruurtii baa dugsiyada qur-aankii iskoolladii aada dhalinyaradii baa nin banooni cayaaraaya nin xilli masaajid wax kasoo dhigta iyo nin jooga dariskii baa islaho isa soo salaamo subxiisu faalalo dadkii shaqaalaha ahaa baa subxiis arko ninkii maqan waa la yaqaanaa meel buu gaaray waa soo noqonayaa waxaa noqonay ummad dhexda looga dhuftay dhagax oo kala faniintay oo mid meel ku sheegaan ark waxaad ka qarinaysaa waddanka waxa ka dhacaye ma isfashaan wax ka dhacay awe gabdhahani awe dhallinyaradani awe awe oo lama socotaan habeenada saarday sandayda in taajiyo oo dariiqada lagu istaajiyo la xiro leeyahay boston iyo maine dadka ugu badan oo daroogada maanta ka ganacsada oo soo dejiya oo disgaraysgaraya inay soomaali yihiin lama socotaan يعني waxaan nahay ummad ay ku dhacday musiiba ku dhac nagu dhacday musiibadaas bal sidii aan isu soo aroorsan lahayn oon isugu soo noqon lahayn oon isu soo ceshan lahayn waddankaanin aan ugu jeceyn lahayn oo aan u ilaalin lahayn intaan un meeshaan joogto in aan ishaysano yaa muhiima taasaan ku tali lahaa maxaan kusoo gabagabaynayaa maxaan ka qaban karnaa hadda walaalaha qaarkan waxay dhantanaysna loo sameeyo waxa loo sameeyo wax kasta oo wax lagu qaban karaa keligeeda fadhiisana la sameeya wax wax wanaagsan laakiin hal xabaan ku talinaya oo ugu muhiim ah in waxaa waaye in annaka iyo ilmaheenna aan ilaahay ku xirnaano kan dadka dilaya hadduu isu malaynaya inuu ilaahay ku xiran yahay ilahay ku xirna arrintaasi ah waa ilig muslim ba xalaalaysta kan diintii lagu diray oo wax walba iyada colaystayna ilaahay kuma xirna subxaana watacaala aan ku xiranno oon isu soo noqonno oo annagaa la isu keen dilay annagu aan is walaashaysanno صور عليه صنع الصنقة أنا متأسف كسر الجميل لها وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله